إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana duurnimadan waxaa ka mid ah dab ayaa maanta waxa uu ka kacay xarun uu ku sugnaa madaxweynaha dowladda federaalka ah xasan sheekh maxamuud bulshada ku dhaqan degmada saakow ee walaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa xalay goob fagaara ah waxa ay ku daawadeen filimkii dhowaan ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa kulmo aqoon kororsi ah waxa uu qabtay dhallinyarada iyo haweenka ku dhaqan deegaanka kunyo barrow weerar duqeyn ah ee ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay ku qadeen saldhig ciidan oo ku yaala duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa dagaal ku qaday saldhig ciidanka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada waajid ee gobolka bakool qarax ayaa waxaa lagu burburiyey guri ay ku dhumaalisanayeen saraakiil ka tirsan dowladda federaalk ku yaala degmada daynile ee magaalada muqdisho walaayadda banaadir ayaa waxa ay ka hadashay sababta xilligan loogu soo beegay howlaha lagu bartilmaameedsanayo maandooriyaha tuugada ciyaal weerada iyo sinada bannaanka taalla ee magaalada muqdisho filimka ay dhowaan baahisay mu'asasada alkataa'iba ayaa waxaa si wada jira looga daawaday magaalada jamaame iyo tuulo hoos tagta inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dab ayaa maanta waxa uu ka kacay xarun uu ku sugnaa madaxweynaha dowladda federaalka ah xasan sheekh maxamuud dabka ayaa waxa uu ka kacay taandhada afasyooni ee kaabiga ku haysa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho halkaas oo qorshuhu ahaa inuu ka furo kulan waxbarashada la xiriira muuqaal kooban oo lasoo dubay ayaa muujinaya qayb ka mid ah taandhada afasyooni oo gubanaysa dadkuna isku dayayaan in ay damiyaan xasan sheekh maxamuud ayaa la sheegay in garbaha laga galay oo goobta lagala cararay si uu dabka uga badbaado jahwareer ayaa goobta ka dhashay markii la arkay iyada oo gubanaysa islamarkaasina ay ku sugan yihiin madaxweynaha iyo xubno kale oo dowladda federaal ka tirsan kuwaas oo aada loo ilaaliyo dabka ka kaca goobta ayaa la sheegay in koronta ay sabab u ahayd ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk oo walba heegan ah madaxweynahana ilaalinayay ayaa markii ay arkeen in dabka uu kacay waxa ay sii laba jibaareen feejignaantoodii bulshada ku dhaqan degmada saako ee walaayada jubbooyinka ayaa waxa ay xalay fagaare ku daawadeen filimkii dhowaan ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib maxamed muudey axmed abu muslim ayaa warkan faahfaahinaya boqolaal dadweyne oo ku dhaqan degmada saako ayaa xalay u soo daawasho tagay istaarkii ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee lagu soo bandhigay dagaalkii xasminta ahaa ee xerada deegaanka beriire ee mujaahidiinta cagta ku mariyeen xeradaasi oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka intii uu socday filimka ayaa bulshadii u soo daawasho tigtay waxaa laga dareemayey dareen farxad leh iyaga oo aad u soo dhoweeyey jabka xooganaa ee loo geystay ciidamadii ku sugnaa xerada iyaga oo aad u tagbiirsanayay mararka qaar marka ay arkaan ciidanka dowladda federaalka oo fagaaraha dagaalka ka cararaya allahu akbar allahu akbar
haddaba waa kuwan dadkii daawaday isdaarkaani oo ka warbixinaya waxyaabihii ay ku arkeen filimka alxamdulilaah wax weyn oo aanan ka warqabin oonan ogayn ayaan ogaanay oo daciifnimada gaalada iyo geesinimada mujaahidiinta sidaay u kala duwan yihiin ayaan aad iyo aad u ogaanay waxaan ogaanay ilaahayba haddaan laga waayin sida ay u baaba'een waxaan ogaanay sida looga tabarbatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab had iyo jeer waxay ku tali jirtaa inay soo dadka aflaanta ay mutadiinta siday u gashay inay ka soo saarto oo maxaan ku yidhaahdaye ee filinka waxaa meesha laga dhahan karaa ee beenta iyo brobagandada ee maxaan ku yidhaahdaye ee xasan een, xasan maxamuud oo wado een, inay meesha ay ka saarayso ee dadkana een, wuxuu ku qabsaday ee dadka muqdisho joogo een, iclaamka Een, halkaana waxaan ka arkaynaa inay xarakada mujaahinta al-shabaab ee, qaybteeda iclaamka een, nooga soo saartay een, filan ee aad u cajiib leh oo lagu gamaaday gaaladii ay joogtay ama kuwa murtadiinta ay ku sugnaa ee beriire marka een, een, maxaan ku yidhaahdaye een, mudiinow een, sidaa u arkaysaba filanka aad buu u cajiib lahaa Een, waxaa arkaysaa in een, xarakada mujaahinta al-shabaab ay shuhadadoodii iyo dadkii maxaan ku yidhaahdaye een, maxaan ku yidhahda hogaamiyaashii ay dadkii u dardaarmayaan oo ay leeyihiin ee, jihaadka hal istimraariyo oo maxaa yeelay een, haddii aan ummadii ay jihaadin een, waxaa waxaa qabsan doona duli marka ee, ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa ee, meel walba ay joogaan een, yaanigu la qabsanin iclaamka ama dadka ee, maxaan ku yidhahda meesha iyada ah ay macnaha ay leeyahay al-shabaab een, way jabeen xarakada mujaahinta al-shabaab way nooshahay had iyo jeer waxaana fili doonaa biidni illaahi albaari ee, mar dhow inaan een, raayada ay ka taagmi doonto magaalada muqdisho een.
cayshe sheekh aadan alxamdulilaah aad ayaan ugu faraxsanahay Een, wax badan ayaana ka faa'iidnay aadaan ugu faraxsannahay qulubteenna iyo shucuurkeenna ayuu kiciyey ilaahay ayaa mahad iska leh Een, waxaa meeshaas nooga muuqdo murtadiinta jabkooda meel kastana saas ayay ugu jabayaan ee imaadaan marka hore ayagoo kibirsan oo isqadqaadaya ay imaadaan alxamdulilaah marka dambena ayagoo dullaysan oo maxaan ku rahdaa silacsan sidii kuwa darbiga haddaa ka boodaya oo kaleete maxaan ku rahdaa ayagoo silacsan ayay maxaan ku rahdaa dib u laabtaan gaadiidkii oo maraykanka uu soo siiyeyna meeshaas ayaa looga qaataa gaalada ay ay soo siiyeen ama kirishtaan kusoo qora mase maxaa la dhihi jiray sanam kusoo qora meeshaasaa laidinkaga reebi doonaa insha allahu tacaala wixii aad meeshaas la soo gashaan saas ayaan leeyahay aad ayaan ugu faraxsanahay waxaa qulubtay soo jiitay oo aad aan ugu farxay walaalkii mujaahidka ahaa oo cunugii yarka siibaya qodaxda Ee, saaki marka aan maqlay ayaa qalbigii isbedelay hadda markaan arkina dareenkayga aad ayuu maxaa la dhihi jiray uga sii darnaa ilaahay ayaa mahad iska leh waxaan leeyahay dhallinyarada muslimiinteena ka kaca derbiyaha aad fadhidaan iyo meelaha aad ii sheegay maqaaxiyaha iyo biibitooyinka laga sheekaynayo gaalada wadamadooda way ka soo tageen wadankeenna ayay ku soo duuleen waa arkaysaan odayaal waayeella ah oo waxay kala ogyihiin aan la arkin oo gaala ah yaa wadankeena kusoo duuleen kaca u kaca diintiina u kaca islaamka idin wada jecelnahay aad iyo aad ayaa wax badan iigu soo baxay maryan maxamed cali filinka maasha allah filan oo ku socdo xarakada mujaahidiinta al-shabaab guusha ay gaareen ilaah subxaana wa tacaala nasriga uu siiyey ayuu ku ayuu bandhigayay muhaajiriintana waxaan leeyahay soo dhowaada muhaajiriinta su- ilaahay subxaana wa tacaala dartiis ayay u jeclaadeen diinta way soo hijroodeen wadankooda ayay ka soo tageen si ay ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa ay u difaacaan si ay ilaahay subxaana wa tacaala cadowgan wadanka ku soo duulay oo boobaya dhulkeena si ay ay u badbaadiyaan ay ilaah subxaana wa tacaala dartiisa ay u jihaadaan mujaahidiinta waxaan leeyahay samra ilaahay ayaa garabkiina ahaaday murtadiinyahow idinkana ogaada jabkiina wuu bilowday waana la idiin baabi'ini doonaa insha allah mar aan dheereenna waa ila- waa laidinkaga tirtiri doonaa meel walba oo idinka aad joogtaan insha allah mu'asasada al-kataa'ib garabka warbaahineed ee mujaahidiinta al-shabaab ayaa had iyo goor muslimiinta ay u soo bandhigaysaa wararka beenta ay ku fidinayaan warbaahinada dowladda federaalka kuwaas oo inta badan xogta saxda ah aan run ka sheegin amba qariya jabka ka soo gaaray fagaaraha dagaalka maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada shabeellaha hoose ayaa kulamo aqoon kororsi ah waxa uu qabtay dhallinyarada iyo haween ku dhaqan deegaan kunyo barrow mahad cubeyd ayaa warkan faahfaahinaya kulamadan aqoon kororsiga ah oo kor lagu qaadayo heerka aqooneed ee bulshada ayaa waxaa soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada shabeellaha hoose ayagoona maalintii shalay iyo habeenkii xalay ka bilowday hoolka caynul islaam ee deegaanka kunyo barrow kulamadan ayaa midka koowaad ee haweenka wuxuu socon doonaa muddo toddoba maalin oo xiriir ah halka kan dhallinyarada uu xilligiisu yahay habeen uu socon doono muddo shan habeen ah maalintii shalay oo xad ahayd iyo habeenkii xalay oo isniin ahayd oo ay kulamadan bilowdeen waxaa soo xaadiray dhallinyaro iyo haween doonayay inay wax faa'iidaystaan kuwaasoo kulanka saacadihii uu socday u dhegtaagayay haddii aan milicsano duruusta madasha loo qabtay haweenka kunyo barrow ku bixi doonto maalmaha soo socda waxay kala yihiin kow khudad wa mu'aamaraad al acdaa labo asbaabu sacaadati alusrah saddex kayfa xaaluka maca alqur'aan afar kayfa tukhadidiina lixayaatiki shan nasaaix tatacallaqu bisixah sidoo kale waxaa duruusta barbar socon doonaa arrimo kale oo ka qayb qaadanaya kulanka iyo habsami socodkiisa iyo inaysan dadku ku caajisin waxayna kale yihiin muuqaallo la daawan doono iyo dood furan duruustii ugu horreysay ee maalintii shalay baxday waxay kala ahaayeen kow qorshayaasha iyo dhagaraha uu cadowgu la damacsan yahay muslimiinta gaar ahaan gabdhaha muslimaadka ah asbaabaha ka qayb qaadanaya liibaanta qoyska sheekh mukhtaar abuu muslim oo ku qornaa mowduuca la xiriira sababaha keeni kara liibaanta qoyska ayaa sheegay in darsigiisu uu ka koobnaan doono toban sababood labo fadhina uu ka dhigi doono isagoo intaas sii raaciyey in shan ka mid ah sababahaas uu kusoo gudbin doono fadhigiisa koowaad waxaana ka mid ahaa hadalladiisii qofkii gacanta ku dhigana sababtaasi waa midda ugu horreysee khayr fara badan uu gacanta ku dhigayo hooyadii aabbihii sirtan sababtan ugu horaysa gacanta ku dhigta waxay helayaan oo ay gacanta ku dhigayaan haa sir aad iyo aad u weyn alaa wahwa ha maxay tahay an yaxrisa kullu axadin min alusra qof kastoo qoyska ka mid ah inuu ku dadaalo calىa taxqiiqi اliimaani wاlcamali الصaalix in laga dhabeeyo laga xaqiijiyo qoyska gudihiisa in la xaqiijiyey aliimaan iyo wاlcamal الصaalix markii uu soo gebagaboobay kulanka shalay oo ahayd maalintii koowaad ee uu furmay ayaa waxaa aragtidooda ka dhiibtay haweenkii soo xaadiray ayagoo baaq u diray gabdhaha kale ee aan weli soo haleelin jasaaka allaahu khayran si wanaagsan ayaa ugu faa'iidaysana alxamdulilaah waana sugaynay waa midda labaadaan kasoo qaybgalayn mudadaha waxayna khaas u tahay dumarka ilaahay baa ku mahadsan raggan oo soo jeedin qaar allaha siiyo
mawaadiicda looga hadlay marka maxaad inooga sheegi kartaa way fara badan yihiin sida horteenaba ka muuqato maanta maxaa si gaara looga hadlay maanta waxaa si gaara looga hadlay usrada faa'iidada ay leedahay wanaagga iimaanka qaybta kale waxay ahayd ciyaalka inta loola dhaqmo cunug walba sida dabeecadiisa ay tahay
waayahay haweenka muslimaadka ah ee halkan aan maanta soo xaadirin maxaad fariina u diraysaa walaalahey muslimiinta waxaan u sheegaa inay soo xaadiraan goobaha kayrka fadhiga gurigan ay iska dhaafaan iyo sheekada maalaayacniga ah intay kayrka ku bixiyeen ilaahay ajir ka siina ayagana cilmina way uga faa'iidayaan waxaan leeyahay usoo degdega sidoo kale waxaa jiray sida aan horay usoo tilmaannay kulan kale oo isna loo qabtay dhallinyarada kunyo barrow kaasoo socon doona muddo shan habeen ah duruusta lagu qaadan doono kulankaas waxaa ka mid ah kow khudatun cilmiya fii dalabi alcilmi labo fikhulwaaqic saddex birulwaalideyn afar ikhtiyaaru sawjatin saalixa shan dowru shabaabi fi lmujtamac lix akhlaaqu shabaab almuslim toddobo alghaswu alfikriyi bishaklin caam ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay waxa ay fuliyeen weerare kala duwan xashim cabdinaasir ayaa wararkaa inoo haya ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadee lasoo dhaafay waxay howlgalla ka fuliyeen gobollada banaadir hiiraan iyo sidoo kale bakool haddii aynu ka horreyno dhanka gobolka banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday guri ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka gurigan qaraxa lagu burburiyey ayaa ku yaala degmada dayneyle ee magaalada muqdisho xilligii qaraxa lala beegsanayay guriga waxaa ku jiray saraakiil ka tirsan dowladda federaalka balse weli xog rasmiya lagama helin khasaaraha gaaray inta uu la eg yahay shalay ayay ahayd markii laba qarax oo ka dhacay isla degmada dayneyle lagu weeraray guri ay ku jireen taliyaha sirdoonka ugu magacaaban dowladda federaalka degmada dayneyle ninkaas oo lagu magacaabo cabdiraxmaan cali iyo sidoo kale taliyihii isaga ka horreeyey oo lagu magacaabo cumar cabdi iidow kuwaas oo qaraxyada shalay guriga lagula eegtay ku dhaawacmay dhanka gobolka hiiraan rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar duqeyna ku qaaday xere ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka xeradii ay ku sugnaayeen ciidamadan ayaa waxaa gudaha u galay tiro madaafiica sida ay wararku sheegayaan waxaana ciidamadan la duqeeyey ay ku sugnaayeen deegaanka baardheere oo qiyaastii toddoba kilomitir u jira magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan faahfaahin dheeriyana kama aanaan helin khasaaraha ka soo gaaray duqeynta lala beegsaday ciidamadii halkaa ku sugnaa inta ay la-eg tahay dhanka gobolka bakoolna rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ee ku daaban xabashada ethoobiya ciidamadan weerarka lagu qaaday xalay ayaa ku sugnaa degmada waajid ee gobolka bakool walaayadda banaadir ayaa waxa ay ka hadashay sababta xilligan loogu soo beegay howlgallada lagu bartilmaameedsanayo maandooriyaha tuugada ciyaalweerada iyo sinada bannaanka taalle ee magaalada muqdisho ka jirta sida warkan uu ku eegayo maxamed daahir calasow sheekh muuse cabdicaraale oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee banaadir oo waraysi gaar ah siiya warbaahinta alfurqaan ayaa ka hadlay howlgallada muqdisho ka socda ee lagu beegsanayo daroogada sinada tuugada iyo ciyaal weero kuwaas oo dhibaatooyin muuqda ku hayay bulshada ku dhaqan muqdisho waxaynu howlgalka xilligan ugu soo beegnay in bisha ramadaan ee nagu soo wajahan ay reer muqdisho si nabadgelyo ah oo caafimaad qab ah u gutaan cibaadadooda ayuu yidhi sheekh muuse mar uu idaacadda kaga jawaabayey sababta ay xilligan howlgalka ugu soo beegeen walaalow waxaa loogu soo beegay xilliganba waxaa ka mid ahaa inay nagu soo foolleeda bishii barakaysaneed oo ramadaan oo ummadda muslimka ay cibaadaysan lahayd oo masaajidda iyo taraawiixda iyo tahajudka la aadi lahaa haddana ay ku horgudbanaayeen dad wax magarata ah oo daraagis iyo balaayo maarata yani isticmaalay oo ayna suuragal ahayn dadka inay cibaadaystaan ama nabad ay maarata yani meeshay rabaan ay ku maraan marka go-aankaas waxaa soo dedejiyey waxaa kamid ah bisha ramadaan inay nagu soo fool leedahay ilaaha ku mahadsan waxaan aad u rajeynayaa boqol kiiba boqol insha allahu inay si nabadgelyo ah oo caafimaad qab ah oo cibaadadooda iyo wanaagooda ay maar ku gudan karaan insha allahu inay bisha ramadaan ay ku bila doonto haddii ilaahay xaaladda muqdisho ayuu ku sifeeyey mid deggan tan iyo markii mujaahidiintu ay bilaabeen inay beegsadaan qolada fasahaadka iyo fawaaxishta ka wada magaalada xaalka muqdisho hadda xaaladiisu way degan tahay sida howlgalladii ay xarakada maartani u bilowday magaaladu waxay kusoo noqotay caadi ah oo huduu ah ilaaha ku mahadsan guud ahaan xaaladda magaalada hadda waa la ammaanayaa dadkuna aad iyo aad ay u faraxsan yihiin daroogada oo ah hooyada waxyaabaha xunxun ayaa ku faaftay muqdisho waxaana si muuqata oo cabsi la'aan ah looga ganacsanayay muqaadaraadka waaliga ayaanu weydiinay halka uu ka yimaado qamriga soo gala muqdisho walaalow hadda waa og tahay dalkan maaratani xuduudihiisa waa wada furan yihiin gaalahana dhex degan oo saldhigeeda ugu weyn uu yahay xalane qamrigu marka xuduudda waa ka yimaadaa gaar ahaan etoobiya weliba qamri aan tayadiisu wanaagsaneyn oo caafimaadka dadka u xun ayaa ka yimaada xerooyinkan ciidamada waa ka yimaadaa oo waxay ku bedeshaan badeecooyin kale ayay dadka uga bedeshaan wuxuu ka yimaadaa intiisa badan meesha layaha xalane waxaa aad u isticmaalo oo dhiiri geliya oo dadka baray nimanka diyaas barda oo dibadaha ka yimid oo hoteelada degan ilaa hoteelo badan oo xamar ku yaala ee qamriga uu ka yahay sidii sharaabka caadiga ah oo kale marka qamriga albaabadaasoo dhan uu furtay kadibna wuxuu noqday wax mubaaxa oo magaalada dhan caan ka noqday oo meel walba yaalla oo aan qarsoodi ahayn weliga wilaayada islaamiga ah ee banaadir ayaa dhanka kale ka hadlay tirada dadka ay dileen tan iyo markii ay bilowdeen howlgallada intaan xogta ku hayno ilaa labaatan maylo madaxweyntoodii ah dadka mas-uulka ka ahaa arrintan oo horkacaayey ayaa ku baxay intii kalena wax kala cararay oo ama dibadda u cararay oo waalidkood dibadda ula carareen ama wax maarata yani ka tanasulay oo maarata gacanta ka taagay iyo wax maarata yani yar oo weli dhuumasho iyo ku jiro oo isdhahayo waa baxsan doontaan intaasay isugu jiraan labaatankaas qof oo ku baxday arrintaas iyada ah waxaa ku badbaaday aan is leenahay saddex milyan oo xas deganeed oo ammaankoodii iyo noloshoodii iyo cirdigoodii iyo maalkoodii intaba ay gacanta ay ka baxeen oo halis la gaarsi dadka ku dhaqan muqdisho ayaa si kal iyo laab ah u soo dhoweeyey howlgallada ka socda muqdisho oo ay ku dhawaaqday xarakatu shabaabulmujaahidiin tan iyo markii howlgalladaasi ay bilowdeenna waxaa meesha ka baxay oo albaabada la isugu dhuftay xarumo ganacsi oo lagu iibinayay daroogada sidoo kale waxaa yaraaday falalkii guracnaa ee looga bartay ciyaal weero filimka dhowaan ay baahisay mu'asasada alkataa'ib ayaa waxaa si wada jir ah looga daawaday magaalada jamaame iyo tuulo hoos tagta maxamed amiin ayaa warkan faahfaahinaya filimkii xiisaha badnaa ee ay dhowaan soo saartay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu daawaday meelo badan oo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah meelaha lagu daawaday filimka waxaa ka mid ah degmada jamaame iyo tuulo hoos tagta oo lagu magacaabo koban haddaan ku horumarno tuulada koban ee hoos tagta degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa waxaa lagu daawaday filimkii ay dhowaan soo saartay mu'asasada alkataa'ib kaasi oo ku saabsanaa weerarkii ay dhowaan askarta mujaahidiinta al-shabaab cagta ku mariyeen ciidamadii huwanta ahaa ee ku sugnaa deegaanka janaac cabdalle ee gobolka jubbada hoose boqolaal dadweyne ah ayaa isugu soo baxay fagaaraha lagu daawanayay filimka waxaana markii ay filimka daawadeen kadib ay warbaahinta kaga warbixiyeen dareenkooda
waan ku faraxsannahay qaniimadii oo ii janaac cabdalla aad ayaan ugu faraxsannahay qaabka mujaahidiinta ay sameeyeen taas guul weyn baan ka qaadannay annagoo ah baari odayaasha oo tuulada kowan ah haa filinkaan noo keenay filinkaan ka fiirsannay mujaahidiintii wixii ay sameeyeen maasha allah waan ku faraxsannahay maanta ayagana wixii hadda ka dambeeyano guul allah guushii allah ka zaa'idiyo gaaladana allaha jibiyo haa gaaladana allaha jibiyo islaamka kor allaha ka dhigo alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasuuli sal allahu aleyhi wasalam insha allahu tacaala ilaahi subxaana wa tacaala unbaa macad iska leya anagoo enna insha allah odayaasha tuulada koban marka insha allahu tacaala jabka gaalada ilaahi subxaana wa tacaala karidi oo mujaahidiinta gacantiyo ansoobsiti ina iyo oo cagaho yowalka dayoona waxa dhan maasha allah indhoogayna soo arnay aragni filinka oo anaga ka aragni alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahi subxaana wa tacaala unba ku mahadsinya filinka haddii hadallaan anika hadallo mayn hadallo filinka anaga aragni caawo oo indhahayno saarni wahi oo anaga dheegayni dheegayni laakiin maanta alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahi subxaana wa tacaala ee maanta indhahayno saari caawo anu taagagna tii baar sanguuni aragni tii oo janaac cabdalla aragni kii wirka iyaga markaas dhadhaaqayano iya ka socodeena oo qoryada qaabkilan weyda may dhahaa did qatar qatar ileen ilaahi subxaana wa tacaala unba ka dambuuya gacanta mujaahidiinta unba ka dambuuta insha allahu tacaala sidoo kale qaar kale oo ka mid ah dadkii daawanayay filimka ayaa dareenkooda sida tan ku cabbiray maanta waxaan bogaynaa maanta cabada noola keenay filin aan la yaabnay gaal ay ku jabtay ay ku jabtay aan ku faraxsannahay saddex filin ayaa cawada aan indhahayna saarnay alxamdulilah waxaan taageersannahay anu ku faraxsannahay jabka gaal ku dhacday saddexdan iyo wixii kasii badanba waxaan nahay tuulada kooban dadka ku jiro odayaashaan nahay mujaahidiinta beddelkoodaan nahay annagana waa dad meeshaan koban haddaad maqasheen waa meel furun e waay jihaa dadkan meeshaan joogo waa kulli waa ansaar inta qabiiloo meeshaan koban doog oo degan alxamdulilah gaal waa jiitay waa jabay haddana wixii raacmina waa la raacinayaa waxaan sii rajaynayaa guul kanka sii weyn alxamdulilah waxaa gaal waa dhammaatay ayaan u rajaynaya mujaahidiintao dhan meeshaa joogtaba alxamdulilah insha allah walaalah maynin sheenana filin filinka oo daras abahi janaac abdala iyo kii baarsan guun iyo kii sabiid iyo maasha allah aad un ku faraxsana gaalada markii oo la kabacsida xaradiyo oo dhawarka jeediyeen xabadaha mujaahidiinta un adkaysid waayna marka gintaalada mujaahidiinta xaleelana ki walba bug jugti qaraxay markiisa ku xaleela mid oo murtada meelaya la inkroor la iberberi war hadaaba ay kisheen adabaaka hog iskishaante mar meel walba aad roogtan insha allah murtad meel kasta roogay saas lan baabiciye insha allah xarooyinka marka mujaahidiinta xabadiyo bilaawitana ma adkaysid karoona maasha allah filinka abaad fiirsidni aad un ku faraxni gaalada markii la cirsado qaniimadiyo lasadaldalido hubsho lasaqaadido maasha allah aad farxa hadda maanta tuulada koban aad lanku faraxsayna dhammaan dadweynaha tuulada koban saskabaheena filinka la fiirsidi aadna lanku riyaaqi insha allah meelana mujaahidiinta gacantiyo kor allah ka dhigo gaaladana sidii maanta un jabeen ilaahi subxaana wa tacaala hasraaciyo sidoo kale degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa iyana waxaa habeenkii xalay lagu daawaday filimkii ku xigay kii janaac cabdalle ee ay baahisay mu'asasada alkataa'ib kaasi oo isna ku saabsanaa weerar ay mujaahidiinta ku qaadeen deegaanka bariire ee gobolka shabeellaha hoose waana xalqadii tobanaad ee silsiladda waqlud calayhim fagaaro weyn oo ku yaala degmada ayaa waxaa isugu soo baxay dad aad u fara badan iyagoona halkaasi ku daawaday filimkii ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib qaar ka mid ah dadweynihii filimka daawaday ayaa dareenkooda kaga warbixiyey warbaahinta islaamiga ah maanta waxaan fiirsanay degmada jamaame filan aad iyo aad xiiso u leh oo murtadiinta gacmaha mujaahidiinta ilaahay subxaana wa tacaala ku halaagaya waxaan leeyahay muslimiinay sugnaada wallaahi haddaad jihaadkan ugu sugnaataan insha allah meeshaad doonaysaan waa heli doontaan waxaan arki jirnay waa gaalole xabad lagu ridaayo maanta waxaan aragnay caawa degmada jamaame madax madax gaalo loo qabanayo tan oo birta dheerna waan aragnay tan biriire way kala xiisa badan yihiin insha allah halkan degmada jamaame waxaan ku daawana fimil filim aad u xiisa badan weligeen asagoo kale ma arkin amase aan la yaabnowbahay waxaaba iigu cajiib badneed canuga yar oo mujaahidka oo qodaxda ka siibayo wallaahi billah gaalada markay soo socdaan iyo murtiinta waa laga cararaa laakiin mujaahidiinta in lagu soo ordo ay wax wanaagsan yihiin caruurta yararka xataa ay og yihiin marka filanka filan aad u xiiso badan waxaa dadkaas waxaan ugu talagalay wax yar oo tix ah oo dardaaran ah inay dagaalka galaan oo boorin ah daabanka bilahaabay deehel qaafku waa dilaa dadka kuwii diintaha haystaa u darajo badan dagaalna jahaadkaba ahaa deeq islaahaa miskaale dagaalna jahaadkaba ahaa deeq janna ahaad iskaale dadkeenna muslinkow kulihigiin dagaalka gaala ragiyo dumarkehenba waayeheen aan dagaalana wixii daalibahan ka dhacay baa la doonayaa weerarada cagmarinta ah ee ay mujaahidiinta al-shabaab ku qaadaan saldhigyada ciidamada dowladda federaalka iyo maamulada la shaqeeya ayaa bannaanka soo dhiga taagdirida ciidanka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada kuwaasi oo marar badan ku xasuuqmay weerarada kaga imanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab warka dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga hal furqaan duhurnimadan waa inaga intaa